kasoo kabashada abaartii ku dhifata soomaaliya sanadkii tegay sida looga jawaabay waxay ahayd dood sare soo wada agaasimeen dowladda soomaaliya qaramada midoobay madowda yurub iyo bangiga adduunka shirka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda soomaaliya iyo safiirada shisheeye ee muqdisho fadhiya shirka waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wuxuu carabka ku adkeeya siday muhiim u tahay in cashar laga barto abaarihii hore ugu dhifta soomaaliya iyo tillaabadii laga dhaxlay wuxuu xusay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre in loo baahan yahay in waayanimo laga qaato abaartii dhacda sanadkii tegey ee laba kun toddobiyo toban loona baahan yahay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda inay ka hortagaan intaas aysan mar damba soo laaban
sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira waddanka soomaaliya waa ognahay in ay muhiim tahay in dadka soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin lifkii nagu dhacay labadii kun iyo toddobiyo tobanka oo ay adduunyada iyo ummadda soomaaliyeed isugu yimaadaan say u diyaargaroobaan sidii cid walba oo waxyeelle ay ku gaarto abaaraha soomaaliya loogu gurman lahaa loogana hortegi lahaa
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda soomaaliya iyo saaxiibada taageera isla qaateen in maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka soomaaliya gaar ahaanna wax soo saarka beeraha intaas kadib waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalga shaqno beeraha inaan ka shaqayno wax soo saarka inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn inaan kobcinno dhaqaalaheen inaan ka shaqayno shaqo abuur in ummadda soomaaliyeed iyadoo isku tashato adduunyadu waxaa kaley soo dhawaayeen soo dhoweeyeen qaabka ay u shaqayso xukuumadda iyo dowladda soomaaliyeed annagoo ka faa'iidaysanayna dunida noo soo jeeda marka waxaan leenahay iyagana waa hormaad celinaynaa shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay annagu marka aan wax qabsanno ayaa adduunyadu wax nala qabanaysaa inta shirkuu socda waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey dowladaha taageera soomaaliya sida dowladda turkiga maraykanka ingiriiska kanada iyo dowlado kale kuwaasoo dhammaantoodba carabka ku adkeeyey siday muhiim u tahay inaysan soo laaban abaartii ku dhifata soomaaliya iyo sida looga hortegi karayo cabdulqaadir okey v o a muqdisho